abuukar cismaan oo muddo ku noolaa qurbaha dhowr sano ka hor ayuu dib ugu soo laabtay soomaaliya isaga oo ku samaystay maalgashi dhanka ganacsiga ah waxa uu hadda maamulaa shirkad yar uu gaar u leeyahay oo ka ganacsata bunka iyo qaxwaha gaar ahaan agabka ay sida gaarka u isticmaalaan goobaha lagu cabo kafeega ee ku yaala magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale dalka keenaa riinjiga gidaarada la mariyo oo dhowr nuuc ka kooban waxa uu soomaaliya ka dhex helay fursad ganacsi oo uu kor ugu qaadi karo daqligiisa sida shakhsiga ah u soo gala sidoo kalena waxa uu shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro badan oo ku nool waddanka waxa uu ka waramayaa sida fursadahan ay ugu muuqdeen iyo waxa uu ganacsigiisu la xidhiidho
waxaan bildigaranay kambaniganaita la yidhaahdo h g hercy general trading waxaan gadnaa productigan all service oo laga keeno kambaniga italian waaye toskiyaa la yidhaahdaa top up service pure wax alla wixii markii aad furaysid coffee shop looga baahan yaho dhan waa gadnaa kafeegeenna laba nooc uu kala baxaa wuxuu u kala baxaa cafe mauro oo bunki ah iyo isagoo muxuu ahay jalda jalda ah kan waxaa ku jirto lix boqol oo xaba baakadii xabadii qofka wuxuu ugu fadhiisanayaa twenty five cents marka haddii aad xafiis leedahay ay toban qof ka shaqeeyaan maalintii waxay cabi karaan toban dollar laakiin hadday cabaan xabadii twenty five cents oo ugu fadhi mashiinkiisana waa kana cafe espress oo aad u macaan oo sameynaa kafeegeena waxaa waay boqolkii soddon arabica waaye boqolkii toddobaatanna robusto waaye dhaqaalaha soomaaliya waxaa kaalin weyn ku leh lacagaha ay bil walba soo diraan qurbajoogta oo malaayiin dollar lagu qiyaasay iyadoo sannadihii ugu dambeeyey ay kordheen maalgashiga ay qurbajoogtu ku samaysanayaan gudaha soomaaliya qaar ka mid a aqoon-yahanada waaweyn ee dalka ayaa qaba in markaa laga soo tago dhaqaalaha ay qurbajoogta soomaalida ah soo diraan ay dhinaca kale la soo laabanayaan xirfado sare iyo aqoon tayadooda ee aada u heer sarreyso oo waxtar u leh dowladnimada sida uu qabo brofeor cabdulaahi sheekh cali qalloocow oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya odayaan ahay ku-dayasho keliya maahe realitiga waddanka ka jirta inaan taabto waxaan u malaynayaa tirada maanta p h d ah ee soomaali diaasbaraday ka wada timid jaamacadaha maantana iyagaa dhiga annaga waa duquuni iyagaan u banayna meesha waxa waxa weye aqoontiina waa timid dhalinyaradina waa timid waxaa loo baahan yaha keliya waxa weeye dowladdu inay dareenkaas qaado diasbaradu inay hesho facilities lasoo jiido waddanka ay ku soo noqdaan wasiirka amuuraha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo toddobaadkan ka qayb galay shir ku saabsanaa maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed ay ku samayn karaan dalka ayaa sheegay in aan la dafiri karin doorkooda ku aadan kubcinta dhaqaalaha ee soomaaliya waxaana laysku raacsan yahay in fikradda maalgashiga dalkeen iyo qurbajoogtu ay isku sifka yihiin oo dadka gudihiisa qurbajoogta maalkashaday iyo quruxda dalka ka muuqata intaba waa isku sifka yihiin waana mawrid weyn waa il dhaqaale oo xoogan oo nolosha dadkeena wax weyn tartara muhiimna u yihiin horumarka dalka sida horumarinta dhaqaalaha adeega bulshada oo caafimaadka iyo waxbarashada shaqo abuurka warshadaynta dalka oo aan hadda soo aragnay dibudhiska tamarta dalxiiska iyo wax soo saarka intaba sanadihii ugu dambeeya soomaaliya waxaa dalka dib ugu soo laabanayay dad fara badan oo ku noolaa qurbaha kuwaasi oo bilaabay inay maalgashtaan beeraha bangiyada warshadaha yaryar iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan ee ganacsiga soomaaliya xilli dalka uu dib uga soo kabanayo dhibaatooyinkii iyo colaadihii muddada dheer uu ku jiray cabdilcasiis barrow v o a muqdisho